bismillaahi raxmaan iraxiim dhowr wanaagsan dhegeystayaal halkan waa dalsan f m kusoo dhawaada warka duhur halbada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid far dheeraad oo ka soo baxaya dagaal u dhexeeya ciidanka macuusleeda iyo dagaalamayaasha al-shabaab oo maanta ka socda deegaano ka tirsan gobolka hiiraan
guddiyaha gobolka banaadir oo sheegay in degmooyinka wadajiriga dalkeeley ay ku odoomiyaan biyaha rababka ay ka da-an magaalada muqdisho ciidamada ciidamada qalabka fog oo maanta bilaabaysa dhegeysiga kiis dacwadeedka loo heysto jarnaal shuuga oo u xiran dowladda
qaramada midoobay oo codsatay in maamulka puntland lagu soo celiyo shirarka kolaha wadatashiga qaran
waxaynkaan dhegeysaa sida maamulka gobolka banaadir oo shacabka bulsho ugu baaqay inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga
taliyaha ciidanka xoogka oo siihayaha safaaradda maraykanka ee soomaaliya kala hadlay dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab ee dalka ka socda dowladda waxaa ugu waaweyn
ortugan oo baajiyey socdaal uu gudigi lahaa israa'il xilli uu sheegay inay xubnaha ururka xamaas ay yihiin mujaahidiin iyo israa'iil oo weli dagaalmada kasii wadaan qeybo kamid ah dhulka filistiin
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oomo b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdrin iyo marimaas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan duur wanaagsan dhegeystayaal maanta waa duurnimo khamiisa taariikhduna ku beegantahay lix iyo labaatanka bisha tobnaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhawaada warkii duur iroy darsan oo faahfaahsan aynu ku bilownayo faahfaahino ayaa ka soo baxaya dagaal u dhexeeya ciidamada macmuusleyda iyo dagaalamayaasha al-shabaab oo ka socda deegaano ka tirsan gobolka hiiraan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dib uxreynta macmuusleyda deegaanka ee gobolka hiiraan iyo xubno ka tirsan al-shabaab ayaa ayaa ka socda deegaanka cagasibiri oo ka tirsan degmada farlibaax ee gobolka hiiraan dagaalka ayaa bilowday kadib markii xubno ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen caag sibiri ee ka tirsan deegaanada hoostaga degmada farlibaax ee gobolka hiiraan dadka deegaanka ayaa waxay kusoo waramayaan in labada dhinac ay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan inkastoo ilaa iyo hadda aan la ogeyn khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi sidoo kale xubno ka tirsan al-shabaab ayaa saaka weerar ku qaaday deegaanka ceelcade ee gobolka hiiraan halkaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka waxaana lagu soo waramayaa inuu jiro khasaaro ka dhashay weerarka al-shabaab ee ka geysteen deegaanka ceelcade ee gobolka hiiraan
markan haddii aan eegno gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxa uu sheegay in rababka ka da-a magaalada muqdisho ay godoom geliyeen degmooyinka wadajir dherkeley duqa muqdisho oo maanta dhagax dhigaya wado cusub oo laami ah oo isku xiri doonta tabakaadimada iyo sidoo kale macalin nuur oo degmada dherkinley gobolka banaadir ayaa waxa uu sheegay in magaalada muqdisho xiliyada ay rababka ka da-aan ay saameyn ay ku yeeshaan dadka ku nool degmooyinka wadajira dherkinley islamarkaana waxa uu tilmaamay in ay godoon geliyaan wadooyinka waaweyn ee dadkaas ay maraan sidoo kalena ay isticmaalaan gaadiidka waxa uu sheegay in maamulka gobolka banaadir uu dadaaro kala duwan oo lagu yareynayo islamarkaana biyo marino loogu furayo wadooyinka biyaha rababka ay galaan ee degmooyinka wadajira dherkinley sidoo kale muqdisho ayaa sheegay in dadka kunool degmada dherkinley ay haatan ku nool yihiin nabad islamarkaana waxa uu tilmaamay in laga qabtay ciyaawaro dhibaatada ku jirta waa soo hadar ku dhigay gudoomiye madaale
maanta farxad ayay noo tahay inaan ku soo kordhinno waddo laami ah ee cusub oo aan horu jirin inaan intaan curinno fikirkaasi aan dhaqan gelinno annagoo iskaashanayno gobolka banaadir maamulkiisa iyo degmada dharkeelley intaba iyo shirkadaha waa wadaa dharkeelley ama madiin oo dhanba mararka qaarkood waa iska go-doon waddadooda waa waddada dawadaagta haddii roob da-ana way goodaa waddadii allafoorkana way ka xihan tahay tii banaadirka baxaysa oo korobada ka leexanaysay banaadir gelaysana waa xihan tahay taas waxay keentay marka inay dadkaani si dadban ay goodoon u yihiin marka waxaan rabnaa qofka magaalada rabo wuxuu jecel yahay markuu dhaqaaqa inuu nagu dhaqaaqeen asaaibkaan joogan intuu gadaan u laabto oo xoosh aado halkaas ka soo dhaco way dhibaysaa wuxuu ka door bidaaya inuu qardajeexo meelahan waxaan rabnaa in looga baxo halkaa intay laami noqoto looga dhaco halkaan laamiga haddii ilaa yidhaahdo marka waa run anigu dadtaasaankenya wax ka mid ahaa xaafadan xarar carxaraarkaa la dhihi jira dabakaan yaraa ku ooli jirtay madiino dhan halkaan ay ku dambaysay halkaan wax ka ma jiri jirin wadda yaroo jaay ah meeshaan ku ekaa jirtay dabakaayadii taneenan u malaynaya meeshaanay ku ooli jirtay nuur adduunyaa ka xaggay jiraa mar dambe soo baxay biis iyo waxbaa la dhihi jiray biiskii iyo waxbaa la dhihi jiray marka hadda waa arkaysay waxa daara ku dhisan daarahaas dhisan quruxdooda waa laamiga gurigana ma qurxoonaa karo booskuna qiimo yeelan ma karo haddii uusan waddo helin sidaa darteed waxaan
hadalkaas waxau ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir ee duqa muqdi sidoo kalena duqa muqdisho yuusuf xuseen jamcaale madaale oo ka hadlayay maanta dhagaxdhiga laami cusub uu ka dhexdhigay degmada rakinle ee gobolka banaadir waxaana maalmihii lasoo laaf maamulka gobolka banaadir uu waday dadaalo kala duwan oo ku aadan sidii wadooyinka burbursan ee ku yaala magaalada muqdisho ugu dhagaxdhigi lahaa iyadana ugu dambeysay wado uu maalmo kahor ka dhexdhigay degmada karan ee gobolka banaadir uu sheegay in ay maamulka gobolka banaadir dada horaha lagu dhisayo wadooyinka caasimada
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta bilaabaysa dhageysiga kiistacwadeed loo heysto jarnaal sheegow axmed cali oo u xiran dowladda federaalk sida warkan uu ku dheereynayo cali aadan axmed maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta bilaabaysa dhageysiga kiis dacwadeed loo haysto genaraal sheego axmed cali oo muddo dhowr bilooda u xiran dowladda soomaaliya sida macluumaadka la helayo ay tilmaamayaan sheegow ayaa maanta maxkamadda lala horkeeni doonaa qaar ka mid ah askartii la soo qabtay ciidan maxkamadda laga hor akhrin doono dambiyada ninkan loo haysto iyo markaasi khasaaraha dagaalkii ka dhacay gurigii uu ka deganaa caasimadda markii lasoo qabanayay eedaha uu wajahayo sargaalkan ayaa waxaa ka mid ah inuu markaasi ka dhaga adeegay amar ay siisay dowladda federaalk soomaaliya oo ahaa inuu soo dhiibo ciidamo ka tirsan kuwiisa oo lagu eedeeyay inay dhac markaasi baahsan ay ka geysteen degmada dharkiinle iyo gobolka banaadir sidoo kale waxaa eedaha ka mid ah dagaalkii uu ninkan la galay ciidamada amniga maadaama uu markaasi qaatay ku dhowaad shan saacadood uuna geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac abukaati cali xalane oo ka mid ah qareennada difaacaya ninkan ayaa warbaahinta gudaha u sheegay inay ku rajawan yihiin in kiiskan uu si cadaalada ugu soo dhammaado isagoo markaasi la shaaciyey in maxkamadda ka hor sheegi doonaan injineer sheego aysan markaasi wax dembiya uusan lahayn
qaramada midoobe ayaa waxay dalbatay in maamulka puntland lagu soo celiyo islamarkaana ay ka qayb galaan shirarkii golaha watashi qaran oo ay puntland muddooyinkii dambe aysan ka qayb ahayn qaramada midoobe ayaa dalbatay in lagu soo celiyo maamulka puntland oo hogaamiyo saciid cabdulaahi deni shirarkaas wakiilka gaarka ee qaramada midoobe qabilsan arrimaha soomaaliya haweeneyda lagu magacaabo lem ayaa waxa ay sheegtay islamarkaana ay ugu baaqda dowladda federaalk soomaaliya iyo puntland lagu soo celiyo madax waa shirka golaha watashiga qaran catrin lengi waxay sheegtay in lagu jiro marxalad xataasi ah oo u baahan in si wadajir ah heshiis looga gaaro arrimaha masiiriga iyo doorashooyinka ay kamid yihiin waxaan ku jirnaa xilli xasaasi ah oo aan u baahannahay inaan si wadajir ah ugu heshiino iyadoo ay dowladdu hogaaminayso habka loo marayo doorashooyinka nooca doorasho ay soomaaliya ka qaban doonto mideynta iyo qaabka doorashada waxay carabka ku adkeysay ku-xigeenka waa waxay carabka ku adkeysay wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya muhiimadda ay leedahay ingiriiska waa in geedi socodka iyo dibogista dastuurka oo loo baahan yahay in uu noqdo mid dhinacyada ay ku wada heshiis yihiin ergey gaarka ee qaramada midoobe soomaaliya ayaa hawlkan ka sheegtay shir jaraa-ida ay ku qabatay magaalada caasimadda ee muqdisho hawlkeeda ayaa waxaa kusoo beegmaya kadib markii madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni shale uu sheegay in shirarkii kasoo waa war saxaafadyadii kasoo baxay shirarkii ugu dambeeyay golaha watashi qaran ay ahaayeen kuwa aan loo dhamin isla markaana madaxda golaha watashi qaran uu ku eedeeyeen dalka aysan keligood ay go-aan ka gaari karin masiirka dalka
dhinaca kalena gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir ayaa shacabka caasimada muqdisho ugu baaqay inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka maxamed axmed dire iyabo oo booqasho ku degay degmada yakshiid ee gobolka banaadir ayaa shacabka magaalada ugu baaqay in ay la shaqeeyaan laamaha amniga magaalada
waxaan xog waraysanaynay oo si gooniya aan dadka qof qof u weydiinaynay sida degmada iyo amnigeedu u yahay waxaa ugu muhiimsan oo aan kormeerayna oo aan rabna inaan ogaano amniga ayuu ah maxaa yeelay dadka magaalada muqdisho joogaa waxa koowaad iyo waxa labaad iyo waxa saddexaad ay u baahan yihiin waa amniga waxaad ogtihiin degmada yakshiid waxay ka mid ahayd meelihii ciyaal weerada aada looga sheega jiray dadka dadka habeenkii dhaca oo taleefanada ka qaata aada looga sheega jiray mararka qaarkood ciidamo dariiska dowladda dad wataa ay dadka dhici jireen waxaasoo dhan ayay maaragta ka jiri jireen dadka sababta aan u wareysanayna sidaasay ahayd annagoo og wax badan inay iska bedeleen magaalada muqdisho iyo amnigeeda iyo degmooyinka ayaan haddana si gooniya ugu kuurgelayn marka waxay noo sheegeen aad iyo aad inay xaaladda u fiican tahay waxaa nala socday gudoomiyaha degmada iyo labadiiyo taliye taliyaha nabad sugidda iyo taliyaha saldhigga labaduba waa nala socdeen aad ayaan ugu faraxnay eh, sida degmada iyo maamulkeeda iyo hay-adaha ammaanka u wada shaqaynayeen sida maaragta dadku ay ugu faraxsanaayeen oo weliba ay u ducaynayeen dowladda ay u ducaynayeen oo maamulka gobolka iyo hay-adaha ammaanka ay ugu ducaynayeen oo weliba kaliya laabka ah marka waxaan rabaa een, shaqadaas quruxda badneed oo maaragta madaxdaas nala socotay ay wadeen inay sidaas u wadaan u joogteeyaan dadkana waa la dardaaranna waxaan kula dardaaranna hay-adaha ammaanka inay la shaqeeyaan iyo maamulka gobolka iyo degmada intaba waxa ay sheegayeen lama lama gaarin xaqiiqatan haddii maaragtay aysan la iskaasho lahayn oo saas loo wada shaqeeyeen Eh, gaar ahaanna degmooyinka maaragta gobolka banaadirna hay-adaha kala duwan oo ama kuwa amniga ha noqdeen ama gudoomiyaashe inay sidaasoo kale u roondeeyaan socdaan cadowgu mar kasta wuxuu isku dayayaa inuu nagaado inuu fursad maaragta raadsado ayuu isku dayayaa ama ha noqdeen kuwa eh, khawaarijta ama ha noqdeen kuwa kale oo dadka shacabka inay dhibaateeyaan diyaar u ah ama ciyaal weere ha la yidhaahdo ama dadka maaragta tuugada ahoo dadka hantidooda dhacaya ha noqdeen waxay isku dayayaan wax yar inay wakti raadiyaan fursad ay raadi karaan marka waxaan rabnaa fursadda inaan u diidna hadduu ilaah yidhaahdo ilaaha mahadle eh, hay-adaha ammaankuna si gooniya ayay ugu mahadsan yihiin iyo maamulka maamulada degmooyinka oo iskaashanaya sida quruxda badan ay u wada so- u- u wada shaqeeyaan uga hortagaan falalka maaragta gabagabadii waxaan rabaa dadka magaalada muqdisho inaan ugu baaqo la shaqeeya hay-adaha ammaanka iyo maamulka gobolka banaadir meesha maanta aan joogno iyo meel ka fiican aan hiigsanaynaa waana tegi doonaa marka hadduu ilaah yidhaahdo haddaan iskaashanno barwaaqo iyo nabad iyo ammaan aan ku noolaanaynaa iskaashiyaa ballan noo ah inaan isgarab istaagnaa ballan noo ah in eh, garawaaga lasoo sheego xaafadihiina ku dhuumaysa dhuumaalaysanaya ayaa la rabaa saldhigyaa degmooyinka ku yaala
halka warkaasa kala socotaan warraad iyo dalta magaalada muqdisho markana wararka dibadda madaxweynaha dalka turkiga erdogan ayaa waxa uu baajiyey socdaal uu ku tegi lahaa israel xili uu sheegay in xubnaha ururka xamaas ay yihiin mujaahidiin madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan ayaa waxa uu hadalkaasi ka sheegay kulan xisbigiisa cadaaladda iyo horumarka ee ak party uu kula yeeshay xarunta weyn ee baarlamaanka dalkaasi magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga mar uu ka hadlayay sababta uu u baajiyay socdaalkiisa uu ku tegi lahaa israel ayaa waxa uu si cad u sheegay in ay sababta u tahay howlgalka militariga ee askarta ciidamada yuhuudda ay ka wadaan magaalada khaza ee dhulka falastiin madaxweyne erdogan waxa uu hoosta ka xariiqay in israel ay waajib ku tahay inay sii xoojiyaan ah, waa in ay waajib ku tahay inay sii xoojiyaan duqeymaha lagu hayo magaalada khazah ee go-doonsan in la dhowro een, ah, furnaanshaha dhabaha gargaarka samafalka oo xuduudka masar iyo in wadaxaajoodada la dejiyo si loo sii daayo latariyaasha dhinaca kale madaxweyne erdogan ayaa waxa uu ka hadlay harbinka ururka xamaas isagoona yiri xamaas ma ahan urur albaaxiso balse waa koox mujaahidiin ah oo dagaalamaysa si ay u dhowraan dhulkooda iyo muwaadiniintooda si kastaba haatee madaxweynaha dalka turkiga rajab erdogan ayaa waxa uu tilmaamay inaysan dhibaato ku qabin israa'iil balse uusan dalkiisa turkiga aqbali karin tacdiyada iyo gabadfallada ay ciidamada yahuudda ay u geysanayaan dadka reer falastiin
wadaana khiyaarta waynu gacan lahayo warkii duhur aad kala socoteen raadiyaha dalsana muqdisho oo naga intaa
wararka ma haysaa hubsiima uhelidoodi iyo hufaantilinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dansan ee hankaagii sow haatan ma filin warlxilyaabaa talan xil